iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka koowaad ee warqaddii bawlos u qoray dadka efesos salaan anigoo bawlos ah oo rasuul u ah ciise masiix xagga doonista ilaah waxaan warqaddan u qorayaa quduusinta efesos joogta iyo kuwa aaminka ah oo ciise masiix ku jira nimcaha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix barakooyin ruuxa ka yimid ammaanu ha u ahaato ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix wuxuu masiix inagu siiyey barako kasta oo ruuxa ka timid ee ku jirta meelaha jannada xataa siduu inoogu doortay isaga dhexdiisa intaan dunida la aasaasin ka hor inaynu quduus ahaanno oo iin la'aanno isaga hortiisa isagoo ina jecel oo hore inoogu doortay inuu inaga dhigto carruurtiisii xagga ciise masiix siduu doonayey oo ku farxay in la ammaano cisada nimcadiisa ee uu inagu siiyey kan uu jecel yahay isaga sida ay hodantinimada nimcadiisu tahay waxaynu dhiiggiisa ku leennahay madax furasho ah dembidhaafkeenna nimcadaas wuxuu inoogu bediyey xagga xikmadda iyo miyirka oo dhan oo wuxuu ina ogaysiiyey qarsoodiga doonistiisa siduu ugu farxay oo masiixa ugu fikiray oo ugu tala galay dhammaadka wakhtiga inuu masiixa ku ururiyo wax kasta waxa samooyinka ku jira iyo waxa dhulka joogaba isagaynu dhaxal ku helnay innagoo laynagu doortay qasdiga kan wax kasta kaga shaqeeya sida ay tahay talada doonistiisu in kuweenna markii hore masiixa wax ku rajeeyey aynu ahaanno kuwa aawadood lagu ammaano ilaah cisadiisa oo weliba idinku isagaad ku maqasheen hadalka runta ah kaas oo ah injiilka badbaadadiinna oo weliba idinku markii aad rumaysateen ayaa laydinku shaabadeeyey ruuxa quduuska ah oo uu ballanqaaday oo ah carbuuntii dhaxalkeenna xagga furashada hantida ilaah in la ammaano cisadiisa bawlos baryadiisii anigu waxaan maqlay rumaysadkiinna xagga rabbi ciise iyo jacaylka aad quduusinta oo dhan u qabtaan oo sidaas daraaddeed ma joojiyo inaan ilaah idinku mahadnaqo baryadayda ayaan idinku soo xusuusanayaa in ilaaha rabbigeenna ciise masiix oo ah aabbaha ammaanta uu ruuxa xikmadda iyo muujinta idinku siiyo aqoonta aad isaga taqaaniin oo waxaan ilaah baryayaa in indhaha qalbigiinna la nuuriyo si aad u ogaataan waxa ay tahay rajada yeedhistiisu iyo waxa ay tahay hodantinimada ammaanta dhaxalkiisa ee ku jirta quduusiinta iyo waxa ay tahay weynaanta xooggiisa aan la koobi karin oo uu u hayo kuweenna rumaysan sida uu u shaqeeyo xoogga itaalkiisa ee uu kaga shaqeeyey masiixii goortuu kuwii dhintay ka soo sare kiciyey oo uu fadhiisiiyey meelaha jannada xagga midigtiisa oo wuxuu isaga ka sarraysiiyey madax kasta iyo amar kasta iyo xoog kasta iyo sayidnimo kasta iyo magac kasta oo la magacaabay mana aha wakhtigan oo keliya laakiinse xataa kan imaanaya wax kastana wuxuu ka hoosaysiiyey cagihiisa oo wuxuu isaga madax wax kasta ka sarreeyaa uga dhigay kiniisadda taas oo ah jidhkiisa oo ah buuxidda kan wax kasta meel walba ku buuxiya iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee efesos nimcada ilaah baa lagu badbaadaa idinku waxaad ku dhimateen xadgudubyadiinna iyo dembiyadiinna kuwaas oo aad markii hore ugu socon jirteen sida socodka wakhtigan iyo sida madaxda xoogga hawada oo ah ruuxa haatan ka dhex shaqaynaya carruurta caasinimada iyaga dhexdooda mar baynu dhammaanteen ku dhaqmi jirnay damacyada jidhkeenna innagoo samaynaynaa waxyaalaha jidhka iyo maanku ay doonayaan oo innaguna xagga dabiicadda waxaynu ka ahayn carruurtii carada sida dadka kale laakiinse ilaaha naxariista hodanka ka ahu wuxuu inagu jeclaaday jacaylkiisa weyn oo sidaas daraaddeed markii aynu xadgudubyadeenna ku dhimannay wuxuu inala soo noolaysiiyey masiix idinku nimco baad ku badbaaddeen oo innagana isagii buu inala soo sara kiciyey oo wuxuu isagii inala fadhiisiiyey meelaha jannada xagga ciise masiix si uu wakhtiyada imaanaya hodantinimada weyn oo nimcadiisa ugu muujiyo roonaanta uu inoogu qabo xagga ciise masiix waayo idinku waxaad ku badbaaddeen nimco xagga rumaysadka mana aha wax xaggiinna ka yimid laakiinse waa hadiyadda ilaah mana aha xagga shuqullada si aan ninna ugu faanin waayo innagu waxaynu nahay wixii uu sameeyey oo waxaa laynoogu uumay ciise masiix shuqullada wanaagsan aawadood oo ilaah hore ugu diyaariyey inaynu ku soconno yahuudda iyo dadka aan yahuudda ahayn waxay ku midoobaan kiniisadda haddaba sidaas daraaddeed idinku xusuusta inaad waa hore xagga jidhka ka ahaan jirteen dad aan yuhuud ahayn oo kuwa gudan la yidhaahdo oo xagga jidhka gacmo lagu guday ay idinku yeedhi jireen buuryaqab waagaas masiix baad ka soocnaydeen oo shisheeyaad ka ahaydeen dawladda reer bini israa'iil oo ajnebi baad ka ahaydeen axdiyada ballanka idinkoo aan rajo lahayn oo aan dunida ilaah ku lahayn laakiinse kuwiinna mar hore fogaa haatan waxaad ku jirtaan ciise masiix oo waxaa laydinku soo dhoweeyey dhiigga masiixa waayo isagu waa nabaddeenna oo waa kan labada mid ka dhigay oo dumiyey qoqobkii derbiga dhexe isagoo jidhkiisii ku buriyey cadownimadii taas oo ah sharciga amarrada ku jira qaynuunnada inuu isagoo qudhiisu labadii isugu abuuro nin cusub isagoo saas nabad ku samaynaya iyo inuu labadooda oo isku jir ah ilaah kula heshiisiiyo xagga isku-tallaabta isagoo halkaas ku dilay cadownimada oo markuu yimid ayuu nabad ku wacdiyey kuwiinnii fogaa oo kuwii dhowaana nabad buu ku wacdiyey waayo labadeennaba isagaynu ruux keliya ugu galnaa aabbaha sidaas daraaddeed idinku mar dambe ma ihidin ajnebiyo iyo shisheeyayaal laakiinse quduusiintaad isku waddan tihiin oo waxaad ka mid tihiin reerka ilaah oo waxaa laydinku duldhisay aasaaskii rasuullada iyo nebiyada oo waxaa dhagixii geeska ee ugu weynaa idin ah ciise masiix qudhiisa oo dhismaha oo dhammu isagu si wanaagsan isugu haystaa oo weynaadaa oo wuxuu rabbiga u noqdaa macbud quduus ah idinkana isagaa laydinku wada dhisay inaad ahaataan rugtii ilaah xagga ruuxa iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee efesos yeedhista ilaah iyo midownimada haddaba sidaas daraaddeed anigoo maxbuus ku ah rabbiga waxaan idinka baryayaa inaad yeedhistii laydinku yeedhay ugu socotaan si istaahil ah idinkoo leh is-hosaysiin iyo qalbiqaboobannaan oo dhan iyo samir oo midkiinba midka kale jacayl ugu dulqaadanayo ku dadaala inaad midownimada xagga ruuxa ku xajisaan xidhiidhka nabadda haddaba waxaa jira jidh keliya iyo ruux keliya xataa sida idinka laydinkugu yeedhay rajo keliya xagga yeedhistiinnii oo waxaa jira rabbi keliya iyo iimaan keliya iyo baabtiis keliya iyo ilaah keliya oo kolli aabbe u ah oo wax walba ka sarreeya oo wax walba ka dhex shaqeeya oo wax walba ku jira laakiinse midkeen kastaba nimcada waxaa laynoo siiyey sida ay tahay qiyaasta hadiyadda masiixa sidaas daraaddeed wuxuu yidhi markuu kor u baxay ayuu wuxuu qabtay oo kaxeeyey kuwii maxaabiista ahaan jiray wuxuuna dadka siiyey hadiyado haddaba kor buu u baxay micnaheedu waa maxay haddayan ahayn inuu isagu hoos ugu degtay meelaha dhulka ugu hooseeya waa isla kii hoos u degtay kan haddana kor u baxay oo samooyinka oo dhan ka sara maray si uu isaga buuxiyo wax kastaba oo qaar wuxuu ka dhigay inay ahaadaan rasuullo qaarna nebiyo qaarna wacdiyayaal qaarna kuwa kiniisadda dhaqaaleeya iyo macallimo sababtuna waa kaamilidda quduusiinta xagga shuqulka adeegidda iyo xagga dhisidda jidhka masiixa ilaa aynu wada gaadhno midnimada rumaysadka iyo aqoonta wiilka ilaah oo aynu noqonno dad waaweyn xagga qiyaasta koridda ee buuxnaanta masiixa waa inaynaan mar dambe ahaan carruur rogrogmanaysa oo lagu kaxaysto dabeel kasta oo cilmi ah xagga dulanka dadka iyo khiyaanada iyo sirta qaladka laakiinse innagoo si jacayl ah runta ugu hadlayna aynu wax walba ku korno xaggiisa kan madaxa ah oo ah masiixa kaas oo jidhka oo dhammu si wanaagsan isugu haysto oo isugu wada xidhan yahay caawimaadda xubin kastaaba keento sida xubin kastaaba u shaqayso qiyaasteeda oo ugu kordhiso jidhka inuu jacayl ku dhismo noloshii hore iyo tan cusub haddaba sidaas daraaddeed rabbiga waan idinkugu markhaati furayaa oo waxaan idinku leeyahay mar dambe ha ugu soconina sida dad aan ilaah aaminin ugu socdaan xumaan tamaankooda waxgarashadoodii way madoobaatay oo jaahilnimada iyaga ku jirta aawadeed iyo qalbi engegnaantooda aawadeed ayay ajnabi ugu noqdeen nolosha ilaah iyagoo xishood beelay waxay isu daayeen nijaas inay wasakh kasta hunguriweynaan ku sameeyaan laakiinse idinku masiixa sidaas kuma aydnaan baran hadday run tahay inaad isaga maqasheen oo isaga laydinku baray sida runtuu ciise ugu jirto waa inaad iska xoortaan dabiicaddii hore oo ku saabsanayd socodkiinnii aad ku socon jirteen taas oo qarribanta xagga damacyada khiyaanada oo waa inaad ku cusboonaataan ruuxa maankiinna oo aad huwataan dabiicadda cusub oo loo abuuray inay ilaah ugu ekaato xaqnimada iyo qudusnimada runta amarrada ku saabsan nolosha masiixiyiinta sidaas daraaddeed beenta iska fogeeya oo midkiin waluba deriskiisa run ha kula hadlo waayo innaga midkeenba midka kale wuxuu u yahay xubnihiisa haddaad cadhootaan ha dembaabina qorraxdu yoy idinka dhicin idinkoo cadhaysan ibliiskana meel ha siinina kii wax xadi jiray yuusan mar dambe wax xadin laakiinse ha howshoodo isagoo gacmihiisa ku shaqaynaya oo wax wanaagsan samaynaya si uu u haysto wax uu siiyo ka wax u baahan hadal qurun ahu yuusan afkiinna ka soo bixin laakiinse ku hadla waxa u wanaagsan dhisidda loo baahan yahay inay nimceeyaan kuwa maqla ha calool xumaynina ruuxa quduuska ah oo ilaah oo laydinku shaabadeeyey maalinta madax furashada haddaba qaraar iyo dhirif iyo cadho iyo qaylo iyo cay oo dhammi ha idinka fogaadeen iyo xumaan kastaaba oo idinka midkiinbaa midka kale ha u roonaado oo ha u qalbi jilicsanaado idinkoo iscafiyaya sidii ilaahba masiixa idinku cafiyey iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee efesos haddaba ahaada kuwa ku dayda ilaah idinkoo ah sida carruur la jecel yahay jacaylku socda siduu masiixuba idin jeclaa oo uu nafsaddiisii inoogu bixiyey inuu ilaah u ahaado qurbaan iyo allabari oo uu ahaado caraf udgoon laakiinse sidaa ay quduusiinta ugu eg tahay marnaba yaan dhexdiinna laga sheegin sino iyo wasakh oo dhan iyo damacnimo iyo ceeb iyo hadal nacasnimo ah iyo kaftan bilaash ah oo aan idinku habboonayn laakiinse waxaa idinku wacan mahadnaqid waayo taas waa taqaaniin in dhillay ama qof wasakh ah ama nin damac xun oo sanam caabuda uusan innaba dhaxal ku lahayn boqortooyada masiix iyo ilaah ninnaba yuusan idinku khiyaanayn hadal aan micno lahayn waayo waxyaalahaas daraaddood ayaa cadhada ilaah ugu soo degtaa carruurta caasinimada sidaas daraaddeed ha ahaanina kuwa iyaga waxyaalahaas la qaybsada waayo mar baad ahaydeen gudcur haatanse waxaad rabbiga ku tihiin nuur haddaba u socda sida carruurta nuurka waayo midhaha nuurku waxay ku wada jiraan wanaag iyo xaqnimo iyo run oo dhan tijaabiya waxa rabbigu aad ugu farxo oo innaba xidhiir ha la yeelanina shuqullada aan midhaha lahayn oo gudcurka laakiinse kashifa waayo waxay qarsoodiga ku sameeyaan waa ceeb xataa in laga hadlo laakiinse wax kastaba markii la kashifo ayaa lagu muujiyaa nuurka waayo wax alla wixii la muujiyaaba waa nuur sidaas daraaddeed isagu wuxuu yidhi kaaga hurdow toos oo kuwii dhintay ka kac oo masiixuna waa ku iftiimin doonaa haddaba ka digtoonaada sidaad u socotaan oo ha u soconina sida kuwa aan caqli lahayn laakiinse u socda sida kuwa caqli leh wakhtiga ka faa'iidaysta maxaa yeelay maalmuhu shar bay leeyihiin sidaas daraaddeed nacasyo ha ahaanina laakiinse garta waxa ay doonista rabbigu tahay ha ku saqraamina kamriga rabshado ku jirto laakiinse ruuxa ha idinka buuxsamo iskula hadla zabuuro iyo heeso ammaan ah iyo gabayo xagga ruuxa idinkoo gabyaya oo rabbiga qalbigiinna ka ammaanaya mar kasta ilaaha aabbaha ah wax walba mahad ugu naqa magaca rabbigeenna ciise masiix midkiinba midka kale ha iska hoosaysiiyo idinkoo masiixa ka cabsanaya nolosha masiixiyiinta iyo xaasaskooda dumar yahow nimankiinna ka dambeeya sidaad rabbiga ugu dambaysaan waayo ninku waa madaxa afada sida masiixuba u yahay madaxa kiniisadda isagoo ah badbaadiyaha jidhka laakiinse sida kiniisaddu ugu dambayso masiixa afooyinkuna ha ugu dambeeyeen nimankooda xagga wax kastaba nimankow idinkuna afooyinkiinna u jeclaada siduu masiixuba u jeclaaday kiniisadda oo uu nafsaddiisii u bixiyey iyada aawadeed inuu quduus ka dhigo oo ku nadiifiyo maydhidda biyaha xagga erayga si uu kiniisadda isugu keeno iyadoo qurux badan oo aan lahayn ama bar ama duubduub ama wax la mid ah laakiinse inay ahaato mid quduus ah oo aan iin lahayn haddaba sidaas oo kale nimanka waxaa ku waajib ah inay afooyinkooda u jeclaadaan sida jidhkooda oo kale waayo kii afadiisa jeclaadaa wuxuu jeclaadaa nafsaddiisa maxaa yeelay ninna weligiis ma necbaan jidhkiisa laakiinse wuu quudiyaa wuuna xannaaneeyaa sida masiixuba u xannaaneeyo kiniisadda waayo innagu waxaynu nahay xubnihii jidhkiisa oo sababtaas aawadeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa oo labaduba waxay noqonayaan isku jir qarsoodiganu waa weyn yahay laakiinse waxaan ka hadlayaa masiixa iyo kiniisadda habase yeeshee idinka midkiin waluba afadiisa ha u jeclaado sida naftiisa oo kale oo afaduna ninkeeda ha maamuusto iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee efesos carruurtay waalidkiinna ku addeeca xagga rabbiga waayo taasu waa quman tahay qaynuunkii koowaad oo ballan la jira waa kan aabbaha iyo hooyadaa maamuus inaad nabdoonaatid oo cimrigaagu ku dheeraado dhulka aabbayaashow carruurtiinna ha ka cadhaysiinina laakiinse waxaad ku korisaan edbinta iyo waanada rabbiga addoommadow kuwa xagga jidhka sayidyadiinna ah ku addeeca cabsi iyo giriir iyo qalbi daacad ah sidaad masiixa ugu cabsataan oo kale ha ahaanina kuwa markii loo jeedo oo keliya shaqeeya sida kuwa dadka ka farxiya laakiinse ahaada sida addoommada masiixa idinkoo doonista ilaah xagga qalbiga ka samaynaya niyo wanaagsan ku adeega sida idinkoo rabbiga u adeegaya oo aan dad u adeegin idinkoo garanaya wax kasta oo wanaagsan oo mid kasta sameeyo inuu rabbiga isla waxaas ka helayo hadduu yahay addoon iyo hadduu yahay xorba sayidyadow idinkuna isla waxaas iyaga u sameeya oo cabsiinta iska daaya waayo waad og tihiin inuu kan ah sayidkooda iyo kiinnaba jannada ku jiro oo uusan dadka u kala eexan hubka masiixiyiinta ugu dambaysta waxaan idinku leeyahay ku xoogaysta rabbiga iyo xoogga itaalkiisa oo hubka ilaah oo dhan qaata si aad u awooddaan inaad sirta ibliiska hor istaagtaan waayo innagu lama legdanno bini'aadan laakiinse waxaynu la legdannaa kuwa madaxda ah iyo kuwa amarka leh iyo taliyayaasha dunida gudcurka ah iyo ruuxyada sharka ah oo samooyinka ku jira haddaba sidaas daraaddeed hubka ilaah qaata si aad u awooddaan inaad maalinta sharka iyaga is-hortaagtaan oo markaad saas oo dhan yeeshaan aad awooddaan inaad istaagtaan haddaba istaaga idinkoo runta dhexda ku xidhan oo laabtana laabdhawrka xaqnimada ku xidhan oo cagahana gashan isu diyaarinta injiilka nabadda oo weliba waxaa kaloo aad qaadataan gaashaanka rumaysadka kaas oo aad ku awoodaysaan inaad ku wada demisaan kan sharka leh fallaarihiisa ololaya oo dhan oo waxaad qaadataan koofiyadda badbaadada iyo seefta ruuxa oo ah erayga ilaah mar kasta ilaah wax kaga barya ruuxa baryo iyo duco kastaba oo taas ku dhowra adkaysasho oo dhan iyo u ducaynta quduusiinta oo dhan oo anigana iigu duceeya in lay siiyo hadal aan afka ku furo inaan cabsila'aan u muujiyo qarsoodiga injiilka kaas oo aan u ahay mid ergo ah oo silsillad ku xidhan inaan cabsila'aan ugu hadlo sida igu waajibka ah dhammaadka laakiinse inaad ogaataan axwaashayda iyo sidaan ahayba waxaa idin wada sheegi doonaa tuqikos oo xagga rabbiga ku ah walaalkay gacaliye iyo mididiin aamin ah waxaan isaga idinku soo diray isla sababtan inaad xaaladdayda ogaataan iyo inuu qalbigiinna dhiiro geliyo walaalaha ha u ahaadeen nabad iyo jacayl rumaysad la jiro oo xagga ilaah aabbaha ah iyo rabbi ciise masiix ka yimid kulligood kuwa rabbigeenna ciise masiix jacaylka aan dhammaanayn ku jecel nimco ha u ahaato
iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee efesos carruurtay waalidkiinna ku addeeca xagga rabbiga waayo taasu waa quman tahay qaynuunkii koowaad oo ballan la jira waa kan aabbaha iyo hooyada maamuus inaad nabdoonaatid oo cimrigaagu ku dheeraado dhulka aabbayaashow carruurtiinna ha ka cadhaysiinina laakiinse waxaad ku korisaan edbinta iyo waanada rabbiga addoommadow kuwa xagga jidhka sayidyadiinna ah ku addeeca cabsi iyo giriir iyo qalbi daacad ah sidaad masiixa ugu cabsataan oo kale ha ahaanina kuwa markii loo jeedo oo keliya shaqeeya sida kuwa dadka ka farxiya laakiinse ahaada sida addoommada masiixa idinkoo doonista ilaah xagga qalbiga ka samaynaya niyo wanaagsan ku adeega sida idinkoo rabbiga u adeegaya oo aan dad u adeegin idinkoo garanaya wax kasta oo wanaagsan oo mid kasta sameeyo inuu rabbiga isla waxaas ka helayo hadduu yahay addoon iyo hadduu yahay xorba sayidyadow idinkuna isla waxaas iyaga u sameeya oo cabsiinta iska daaya waayo waad og tihiin inuu kan ah sayidkooda iyo kiinnaba jannada ku jiro oo uusan dadka u kala eexan hubka masiixiyiinta ugu dambaysta waxaan idinku leeyahay ku xoogaysta rabbiga iyo xoogga itaalkiisa oo hubka ilaah oo dhan qaata si aad u awooddaan inaad sirta ibliiska hor istaagtaan waayo innagu lama legdanno bini'aadam laakiinse waxaynu la legdannaa kuwa madaxda ah iyo kuwa amarka leh iyo taliyayaasha dunida gudcurka ah iyo ruuxyada sharka ah oo samooyinka ku jira haddaba sidaas daraaddeed hubka ilaah qaata si aad u awooddaan inaad maalinta sharka iyaga ishortaagtaan oo markaad saas oo dhan yeeshaan aad awooddaan inaad istaagtaan haddaba istaaga idinkoo runta dhexda ku xidhan oo laabtana laabdhawrka xaqnimada ku xidhan oo cagahana gashan isu diyaarinta injiilka nabadda oo weliba waxaa kaloo aad qaadataan gaashaanka rumaysadka kaas oo aad ku awoodaysaan inaad ku wada demisaan kan sharka leh fallaarihiisa ololaya oo dhan oo waxaad qaadataan koofiyadda badbaadada iyo seefta ruuxa oo ah erayga ilaah mar kasta ilaah wax kaga barya ruuxa baryo iyo duco kastaba oo taas ku dhowra adkaysasho oo dhan iyo u ducaynta quduusiinta oo dhan oo anigana iigu duceeya in lay siiyo hadal aan afka ku furo inaan cabsila'aan u muujiyo qarsoodiga injiilka kaas oo aan u ahay mid ergo ah oo silsillad ku xidhan inaan cabsila'aan ugu hadlo sida igu waajibka ah dhammaadka laakiinse inaad ogaataan axwaashayda iyo sidaan ahayba waxaa idin wada sheegi doonaa tuqikos oo xagga rabbiga ku ah walaalkay gacaliye iyo mididiin aamin ah waxaan isaga idinku soo diray isla sababtan inaad xaaladdayda ogaataan iyo inuu qalbigiinna dhiiro geliyo walaalaha ha u ahaadeen nabad iyo jacayl rumaysad la jiro oo xagga ilaah aabbaha ah iyo rabbi ciise masiix ka yimid kulligood kuwa rabbigeenna ciise masiix jacaylka aan dhammaanayn ku jecel nimco ha u ahaato